ka haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataanba waa barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaa inoo haysa caashe ibraahim aadan cashuud
adiguna hablaa maanta waad ugu horaysaay walbowlaha wadnaha iyo bogaad ee ka urudaay harkayga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogow gacmaan ishaysan ogow isku ili waayay ogow guul mahaysadaay
wacna wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington qodobadan caawa idinku hayana waxaa ka mid ah goob gawaarida la dhigto oo aad u lacag badan oo qiimo madaxaaga aanu geli karin lakala siisto iyo sidoo kale lamaane ka badbaaday iyaga oo da'yar dagaalkii labaad ee dunida oo iyaga oo da- mar kale dib isu helay tolo way mise jir qaybta dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaan sidoo kale idin hayaa qaybtii u dambeysay ee waraysiga fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim waxaa weeye caweyska washington aan ku bilaabee goob gawaarida la dhigto oo ku taala waddanka britain ayaa waxaa lagu kala iibsaday lacag ku dhow toddoba boqol oo kun oo dollar hadda waa goob gawaarida la dhigto oo gawaaridoo dhan maaha waa hal gaari oo keliya in aad dhigato ayaa qiimayntaas la eg lagu kala iibsaday waa sheeko la yaab leh oo goor dhoweyd ismaaciil xuseen farajar oo stuudiyaha la fadhiyo uu soo aqriyay ismaaciila bal waxaad iga warrantaa horta goobtan la dhigto gawaarida bal noo sharax horta ma hal gaariba mise waa gawaari badan xashay dunida de qoloba waa ninba halkay taagtiisu dhigto horta waa sidaas haddeer warbaahintan yaro egeegayay waxyaabo aad kaaga yaabiyaad ku arkaysa hay waxyaabaha aadka kaaga yaabay ismaaciilow bal barnaamijkan cawayskan aad ku dar lahayd maxaa ka mid a mid uun wallaahi horta warbaahinta marka saa usii dhex sheekaba sheekay kasii daran tahay midba miday kuu dhiibaysaa midba miday ku dhisa midba miday ka daran tahay marka ma midaad ku hakataan aadnaa mise taad ka bilowda
bal horta eeg waxaan eeg waxaan la yaabaneen markaynu joogno washington iyo me- weliba magaaladan washington waxa aad looga cawda waa baarkinka ama meelaha gawaarida la dhigto waa gawaarida lagu soo shaqo tago meelaha ay kuusii oolayaan inta shaqada ka dhamaysanayso marka meelaha haddaynu dabeddan kaga tagno waa taqaanaayo waa dhowr iyo toban dollar ayay kugu fadhiisanayaan sideeddii saacadood waa gartay ama qaarkood labaatan dollar haddii aad ku ilowdid ganaaxa yar baa laga yaabaa inuu shan labaatan dollar ilaa boqol dollar laga yaabo inuu gaadho mararka qaar adoo saa uga sii jeestaa ganax lagu saaraya magaalada london toddobaadkan warbaahintu waxay qortay in lagu kala iibsaday baarkin ama meel gaadhiga la dhigto afartii saadin meelaha uu dhigo waa gartay inta la siistay maad garanay afarta adin waa hal gaari in qaada in qaada haye inta la siistay maad garanay maba qiyaasi karaba saddex boqol iyo konton kun oo bawn saddex boqol iyo konton kun oo pound oo bawn marka waa toddoba boqol oo kun oo dollar buu lacag ku ku dhow yahay dhow wey waa intaas hadda hal gaadhi inta la dhigto waa gartay marka maxaafad buu ku yaalaa ama faras magaal bal waxaad sawir ka bixisaa intaa gaariga la dhigto bal halka uu ku yaallo caashay de waa waxa keenay inuu muhim noqdoba haye waa meel aan saa loo kala helayn oo mashquulkeeda iyo muhiimadeedu ay intaa la egtay laakiin adigu taasaad la yaaban tahay ha n ka waran habeenkii haddaad istiraha hudheel seexo ha n maxaad ku seexan lahayd waxaan horta fiirin lahaa jeebkayga inta ku jirta haye inta iga go'i karta haye
meesha aan joogo haye haddaan horta ku khasbanaado haye wixii jeebkayga ku jiran baan fiirfiirin lahaa waxaa laga yaabaa dee markaa inaad hudheel intaad doontay hadda tusaale ahaan dad new york degaysa oo kale waxay ku xidhan tahay jeebkaaga iyo si aad uga adeegato waxaa laga yaabaa hudheel wanaagsan inaad boqol dollar iskaga heshid waa gartay laakiin waxaa jira hudheello new york ku yaala ha oo lix iyo siddeetan kun ilaa boqol kun inta udhexaysa lagu seexdo laakiin ismaaciil oo midoogow New- new york waa meelaha ugu qaalisan ee il marti lagu noqdo ay adag tahay haddana waxaad ka calaashan helaysaa- adduunka oo dhan baa isugu tegay haddana boqol dollar oo waxaa laga yaabaa inaad ka heshid laba boqol oo dollar baa laga yaabaa inaad ka heshid kun dollar baa laga yaabaa inaad ka heshid waa xariifnimadaadii macaamilkaaga laakiin labadiina waa sariir baa seexanaysa haye Bi- eh, baadkiina waa ku wada qubaysanaysaan waa garta marka caashay dunida wax weliba way yaalay waaw marka haye waxaaba intaa kasii daran haye anuu sheekooyinka anuu intaa la yaabanaabaan waraaq kale saa wargeys kale u akhriyay waad sii socotay mid kale kuu dhiibay waan sii socday haye waxaan aad ula yaabay hudheel laga dhisay ama ilaa hadda dhismihiisa socda waa gebagabaal dalka shiinaha marka hoteelka waxaa la yidhaahdaa the tertin haye hoteelka qolkiisa keliya qiimaha uu ku kacayo maad garanaysaa calaashan ma dhismaha mise inta lagu seexan doono inta lagu dhisay baan ka hadlayaa iyo alaabta la dhigay iyo qurxinta iyo waxaasoo dhan marka uu faraha laga qaada inta uu ninkii shirkadee dhisay uu ku fadhiisanayo iska lahaa ama ciddii iska lahayd waa qol keliya oo hoteelka ka mid a qolkiiba qol keliya Waa gar- waxaan tirada tirada badisid waa la yaabi doonaa way ku wareerisaa caashi haye qolkaasi wuxuu ku fadhiyaa in ka badan toddoba milyan oo dollar ma halka qol halka qol ma halka qol ee sariirta la eg mise qolka kelmadda qol magacan bay wadaagaan haya haya haya dee wax badan baa hoos yaalla Ay.
marka wax badan oo raaxadii ah iyo wax kastoo nafta u baahato lacag lagu samayn karo ha marka qollaalkaas oo kale dee in la yidhaahdo ama labaatan kun bixi ama boqol kun bixi ama wax ka badan bixiba dee waad dhigaysaa caasha hudheelka laftigiisa ilaa laba boqol abarmen in ka badan ama een, qolaalka la degay waaweyn ayuu ka kooban yahay waa gartay ilaa hal bilyan iyo badh dollar baa hoteelku qiimihiisu ku fadhiisanaya waaw wuxuuna ku yaallaa koonfurta shiinaha talow yaa loogu talagalay ismaaciil inay seexdaan dadka ladan dee ayagu yaa la rabaa in lacagtaas laga qaado oo ay seexdaan nin hoteelada ladanun nin ladanun baa caasheelka tegaya haye marka dadka ladan ma loo baaqaya mise waxaa la- mise waxaa la ogaada dadka ladan inay meeshaa tagaan nin waliba uu yaqaanaa ee, looma tilmaamo meeshuu doonayo haye ninka jeebka lacag ku haya afkiiyo gacanta maa lasu tilmaamaa caasha way is yaqaanaa waa Way is macaariifo yaqaanaan.
aad isugu dheer laba kasta way is yaqaanin nin lacag haysta waa iyo meeshuu degi lahaa way is yaqaanaan way is yaqaanin weliba shiinuhu de ku yaalla waa aad baad umahadsan tahay ismaaciil intaanaan ka soo noqon dhinacaas iyo dalka britain sheekooyinka caalamka ka dhacaya way fara badan yihiin hase ahaatee intaanaanba soo dhaafin dhinacaasi een, britain cumar xasan cumar yare ayaa isna stuudiyaha la fadhiya oo sheeko xiise leh oo yare ka dhacday dalkaasi britain inoo haya cumarow adduunka qoolo waliba marka een, ay wax eegaysa dhinac bay ka eegtaa adiga dhinacee kasoo fiiraysa sheekada aanu dhinacyo kala duwan baan ka eegay waa nolol iyo geeri laba u dhexeeyey oo isjeclaa kun sagaal boqol iyo afar iyo afartankii waxa uu ahaa roy fickerman siddeed iyo toban jir nora jackson ayay isjeclaayeen isku dugsi bay ahaayeen hase ahaatee lamaanahaas ayaa waxa kala kaxeeyey dagaalkii labaad ee dunida toddobaatan sannadood kadibna iyagoo sagaashan jir ah ayay isguursadeen aad bay kaaga yaabisa sheekadaasi waa sheeko aan la yaabay wayna kaa gadantay boqol iyo toban kun oo askari ayaa ku dhintay dagaalkii labaad ee dunida xulafadii ingiriiska ay iswateen dagaal ka dhacay meel magaceelada belgic oo markaasi loogu magac daray the do day war dagaalkii maalinta kama dambaysta ahaa waxa weeye ha soo noqone u dhima dalkaaga waxaana loogu yeedhay ninkaas roy fickerman qayladhaantii badbaadada qaranka dalka ee xilligaasi socotay waa dagaalkii labaad ee dunida waa gartay wuu ka qayb galay haye wuu ka badbaaday dagaalkii waa gartay boqol iyo toban kun oo qof dagaal ay ku dhinteen ilaahay unbaa kaa badbaadin kara markaasi wuu ka badbaaday marka anigu waxaan sir waxa qornayd calafka uu markaasi la yeelanayo gabadha magaceeda la dhahaa nora jackson oo hal sanoon isaga ka yarayd kadib isaga oo sagaashan jir ah ayaa waxa uu adkaysan waayey jacaylkii xilliga isaga iyo noora u dhexeeyey Ida- ida- ida- leeyahay cumar oo maxaa loolahaa dadku markay gaboobaan jacaylka iyo hanka ay dunida u hayaan buu kasoo yaraadaa waxaase waa sheeka xiriiroo jacaylka dhabtahi ilaa aad ka dhimatid kulley ma ilaaweysa oo ku daba taagnaanaya haahey marka roy oo ah isagoo nin degan magaalada stanford shire stanford shire aan idhaahdee ayaa waxa uu tegay idaacad ku taalla magaaladaas waxa uu uga sheekeeyey taarikh nololeedkiisii jacaylkii uu soo maray isla markaana waxa uu codsaday dhegaystayaasha haddii ay jirto cid ka mid ah oo garanaysa nora jackson iyo halka ay ku nooshahay inuu usoo sheego waa gartay waa loo soo helay waaw haye ciwaankii iyo magaaladii ay ku noolayd iyo adreeskeedii haddii aan si kala hadalka u dhigo ayaa markaasi la siiyey waa gartay waa tanaadaa la yidhi dhinacaaga ka raadi waa saas sheegtay odaygii sagaashan jirka ahaa waa waqtigan xaadirku sagaashan jir yahay waxa uu kaxaystay taxi
haye waxa uu aaday magaalada gabadha ku noolayd stock bay ku ma nooshay gabadha mise islaanta maya waa mise gabadh duqda aniga adiga duq bay noo ahaan kartaa isaga laakiin waa u gabadh
waaya sababtoo sideed iyo toban jirkiisii ayuu jeclaa sawirka iyo muuqaalka xilligaasa weli u muuqda fargal yar buu gacanta u geliyey maalintuu ka tegayey waa oo gartay waxa uu yidhi dee wakaa hawl qaran baan galayaaye waa inoo marka aan soo noqo isagu markaa waxa uu ku fikirayey Ha.
inuu dhowr sannado gudahooga ku soo laabanayo waa gartay saatii wixii hergeli waayeen kadib waxa uu kaxaysa tagsi magaalada Stan- magaalada stock halkaas ayuu gabadhii kula kulmay hasaati markuu tagsiga ka degayey ayaa waxa uu ku yidhi darawalkii tagsiga fadlan ha iga tegin bal marka hore waxbaan soo hubinayaa uma uu sheegin tagsigan arrinta u socdo Waa gartay.
tagsiilu laakiin waxay u arkayoon isagoo maadaragtay xidhmo yaroo ubaxa gacmaha ku sitaa waa garta Markaas- oo xitaa ku fikari maayo miyaa een, waxbaa kaa dambayn kara iyo xirmadan ubaxaa talow ma lagaa qaban doonaa iyo howlahaas uma taallo way u taallaayo waxa uu ku yidhi baan ku idhi darawalka tagsiga fadlan ha iga tegin waxa uu markaasi maankiisa ka dhaadhiciyay waxaa laga yaabaa noora inaad la kulantid iyadoo uu la guursaday oo caruur leh oo deesbedeshay waa gartay arrintaas way dhici weyday haye waayo calaf baa meesha ku jirayo dagaalkii boqol iyo tobanka kun ay ku dhinteen ee, isaga ka badbaaday ninka ka soo badbaaday Ha.
calaf baa ka dambeeyey waa gartay gabadhii waxay xidhnayd fargalkii wakhtigaas u xidhay iyadu waa siddeetan iyo sagaal jir hal sananbu iyada ka weynaa waa gartay sidaas darteed isagii waa sagaashan jir waktiga markaa wuu u tegey uu galay gurigii waxay u sheegtay in aanay guursanin oo ay isaga weli sugayso horta ma isgarteen waa isgarteen
haye marka yaan hadal kugu daalinine roy oo sagaashan jir ah iyo iyadoo oo siddeetan iyo sagaal jira oo hal sano uun ka weyn yahay Ha,
ayaa aakhirkii toddobaatan sannadood kadib isguursaday hase ahaatee waxa ay ku tiri hal sano oo keliya isug waayo sagaashanka aan buuxsado haye saasuu isaguna ka yeelay way isguursadeen sagaashan toddobaatan sannadood kadib ayay aqal galeen iyagoo isku jeclaaday iyaga oo aada u daayar oo dhallinyaro ah siddeed iyo toban iyo toddobiyo toban jir ah roy Wow.
siddeed iyo toban buu ahaa noorana toddobiyo toban
hal meel- caashiq baa hirgalay waa lagu Wa- magacdaray wa- sheekadaas waa gartay hal meel waxaa dadka xusuusisaa Mhm, iyadii waxay sheegtay inaanay guursan oo isaga ay sugaysay mhm.
isagana ma soo guursaday mise iyadu sugaayo intaas ma guursanin ee markii uu isagu dagaalka ka soo noqday kadib waxa uu ku noolaa magaaladan stanford shire markii uu dagaalka gelayey ee loogu yeedhay qayladhaanta qaran waxa uu deganaa magaalada london ee carriga ingiriiska haye iyadu stock bay deganayd halkaas waxbarasho u tegey dugsigaas ayay isku barteen markuu dugsiga tegey uunbuu arkay iyadoo hilaacaysa way Ay.
kaga dhegtay uun haye kadib way isbarteen wuu ballamiyey way heshiiyeen fargal buu u geliyey Dagaalka waa axad waa soo yahay. haddii aan dhacaya.
si kale u dhigana fargalkaas marka lasu geliyo sidaan anagu maadarta nikaaxa aanu Waa idhahdaa meherka la meherkii.
yidhahda Ah.
ha saasay u dhigantaa marka midkoodna kama bixi karin ilaa midba meel lagu hubsado maya ee way ka bixi kari lahaayeen kalgacaylka ayaa ayaa isku u hayay.
diiday haa in maadarata axdigaas ay buriyaan aad baad umaadsantaa aad baad umaadsantaa cumar waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijkana waxaan dhegaystayaal caawa idinku hayaa qaybtii u dambeysay ee waraysiga fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim cabdirasaaq baadil waxaa magaalada muqdisho ku waraysay wariyaha v o a axmed xasan colaad aan isaga kinbaxo waayahaasi een, faneed markaad fiiriso een, iyo hobolladii waa beri ee iminka maxaa ku wax weyn baa udhexeeya waa gartay su-aashaadii wax weyn baa udhexeeyo dee berigaa fanaaniinta waxay ahayn fanaaniin siman kala dambeyn leh istiqaan oo magaca leh oo wadanka laga yaqaano ee meel la isugu timaado ninka soo baxayo iyo kii fanaanka hore oo dee magaranaysaa sida fanaaniinta naga horeysa kole kuluc iyo casaadli dadkaa magaranaysaa maxamed salaame iyo dee dad iscisheeye fanaaniin iscisheeyso oo kala dambeyso ayay ahayd ninka fanaankana isaga oo aanan la barin habmaskaxeedka iyo qaabka loo heesayo qaabka loo istaago yani fakiskama soo geli jiro waa inuu horta bartaa marka ugu horeyso isagoo heesi karo waa inuu magaranaysa horta habkii loo istaagayo habka heesaha loo xafido yani codkiisa in xariga uu ka qaadiyo inuu xarig hadda dadka fanaaniintan heeso inta badan waxaa dilo xariga ay ka heesayaan in uquunba hay hab masracidkii bay uquunba beriga hore waxaa weye nimba nin buu ku dayanayo yani fanaan fanaanka soo baxaya fanaankii horuu ka eeganayay markaasaa isna asluubtii iyo fanka iyo sharaftii uu ilaali jiray hay iminka waa hidahoobay weyn Eh.
nin walba daaqadaada ka wad weyn fanka maanta oo kale markaad fiiriso hobolladu waa beri oo kale ee, xagga muusigada oo kale een, waxa- waxaa aad ay kaga dhisnaayeen dhinaca muusigada qaabkay u qaabaysnaayeen Ah.
sidii jaanti isula helayeen laakiin maantay waxaad moodaa in aaladii oo dhan hal meel lagu soo koobayo ugu soo koobay, ha.
oo hal meel laga garaacayo Ah.
ya waa midda ilaa iminka anaga naga dhadhici la oo aan la qabsan karnaada hay waxaa weeye wixii muusig kala duwan oo dhawaaqii kala duwan oo magaranaysaa oo nin walba shay buu garaacayay muusiga wuu badnaa waxa la yidhaha theatre jiray oo kala duwan carolin saxophone n tenor alta la dhahay mid basa la dhahay way kala badnaayeen corneta baa la yidhaha jirtay marka qalabkii macaanaa iyo wixii iminka kuwii shal iyo kuwi maanta aniga dhegteyda horta waa ka dhaadhiclaadeen marka heesta iyo iyo muusigada oo kale waa la iswaafajinaya waa la iswaafajinayay oo iyadoo la Muddaa laga eegin- shaqeynaya.
muddaa laga shaqeynaya iyadoo la je- la fiirin oo la eegin oo aana fanaaniintii qancin idaacadaha lagama duweyn lamana sii dayn jirinba Ay, iyadoon lasoo marin lasoo marin jasuuro lasoo marin Ay, laakiin maantay markaad fiiriso een, fanaanka ama muusigeystaha een, xagga muusigada garaacaya oo kale waxaad arkaysaa maanta oo kale ama ay ku soo dhacdo heesta isla markiiba hore laga qaadayo haa maanta maba laha jasuuro ma laha So- abwaanki xataa cidna lama tushanayo eryada xataa beriga hore waa la controlayey ereygii markaa ku ah maartay meesha erey aan macnaha dee ama aan bulshada sharaf ku lahayn ama aan bulshada wax u dhimayo waa laga tushanayo oo waa laga goynayo oo macnaha nidaam baa jiray haddeer abwaanin baa jirto inkastoo abwaanin wanaagsan wax samaysan ay jirto abwaanin kaloo hadda waxay rabaan iska sameynayaa jirto oo aan loo dulqaadan karin oo jaantaa rogan jaantaa rago oo waxay doonaan sameynaya laga dhigo sugaanta xataa asluub bay lahayd adaab bay lahayd nidaam bay lahayd Mm.
marka anigo kala dambeyn baa jirtay muusig ha noqoto erey ha noqoto wax walba waa la hagaajinayay oo hees aan la hubin idaacadaha idaacadaha lagama soo daynaya Een, cabdirasaaq baadil maadaama muddana fanka kusoo dhex jirtay in badanoo ka mid a fanaaniintana een, xagga muusigada oo kale aad een, heesaha ee, fanaaniinta waaberiga oo kale aad maaragtay uga dhex muuqatay maxaa jeclaa lahayd oo heesaha ama fanaaniinta kale hadda haraya oo kale yaan looga soo qaba lahayd wallahi runtii horta fanaaniinta hore waa beri ma kala liitaan laakiin aniga waxaan cusayaa heesaha aan sida gaarka u xiiseeya kolento oo heesaha aan gabadha u- u- u garaacay ele- khadiijo fooday qadiijo fooday heesaha u garaacay hees kamida ma ooyeen ay tiraahdo ayaa markaan garaacaya anigaa moodaa heesas inaan ooyey badda mogta markaa heestaasaan kusoo khatimaa u garaacayay balna maqashii bal heestaasi waa kaa
Een, heestani markaa qadiijo fooday ayaa qaaday sida aad sheegtay maxay ahayd ma hees jacayl ay ahayd maxay ku timid kolley heestan qiso aada u weyn bay ku timid oo dee dadkii jirin waa la yaqaanaa inkastoo hadday magacyadooda iga maqan yihiin heestan hees qiso ku timid oo dee maarata la yaqaan ayay ahayd oo iminka ana ka sheekeyn karin oo fanaaniin iga weyn ay ka sheekeyn karta sida xasan aadan oo kale marka hees qiimo weyn ugu fadhiso qadiyo foodey innagana noogu fadhisay ahayd heestaa hees cayaar baa heesta iyadoo garaacanaysa oo weliba gabadhii soomaaliyeed ee kaban garaacata ee ugu horreysay ah ayaa haddana annaga markii nala fudhudhii jirtay ii garaacadiisaa hebel ii garaac magaranaysaa ilaa iminka waa iyadaa garaacato oo nairobi ku garaacato laakiin annaga markii na aragtay tirahdaa cabdisaaqa ii soo qabta kaal ii garaac waayahay cabdirasaaq een, ugu dambeyntii cabdirasaaq heesaha muddona waa ku dhex jirtay xagga muusigadana muddo waa kusoo dhex jirtay iminka muqdishoaad joogtaa wax hadda maskaxdaada ka guuxaya ma jiraan mise fanku waxaad leedahay waa kii hore horta fan waa kii hore inkastoo hadda rag badan oo soomaaliyeed ayaan u gafina ay jiraan fankii ayagoo qurbaha joogo ay halkoodii kasii hana qaadeen fankii soomaaliyeed ay dadaaleen way jiraan lakin waxaan kasii jeclaysan lahaa ayagoo xiriira ama samaysta gurub walbo dibadaan ku maqan yacni meel central ah oo fanaaniintii isugu yimaadaan bay ku wada xiriiraan oo fanaaniintii kala dambeyn iyo isla shaqeyn iyo waxbaa jiri jira mogta haddii nin walba dee awr gaar u baxay uu noqdaa fankii isma haysta dee nin walba isagaas waa tooraa marka taa waxaan kulley ku dadaarmin lahaa fankii shalay shalay ahaa kan maantana bal ha lagu dadaalo si fanaaniinta soomaaliyeed ay soosa fanka u lumin u lumin inay is- horta ay wada xiriir yeeshaan oo dad iska kala dambeeya yihiin oo ay maaragtay samaystaan ruga isugu yimaadaan magaranaysaa ay kala tala qaataan kala waana qaataan war waxaan ma- ma soconaysaa heestaan sidee ay tahay wixii intaan lasoo saarin in horta adiga aad fanaaniinta la tashato laxmiisayaasha la tashato qolada ereyda yaqaan la tashato intaadan hees soo saarin bay heesta ay qarsoon tahay mar hadday soo baxdo dee waxa adiga kale ra'yigaaga inuu keligaa soconin oo fanaaniinta ay tashtaa baa ka wadhaata waa tahay cabdirasaaq Een, cabdirasaaq fanaaniintu qaarna waddanka ay gudihiisa ay- ay kala jiraan qaar qurbahay jiraan Een, qaar badan oo ka mida een, in muddo inaysa ismaqlinaa dhici karta yaa fursaddan uga faa'iidaysanaysaa fanaaniinta oo khaasatan salaan aada u marinaysaa xagga hawada oo kale wallaahi runtii dalka iyo dibaddaba horta fanaaniintii soomaaliyeed oo dhan horta guud ahaan waa salaamaya ee ma garanaysaa gaar ahaanna haddana way jirtaayo dee fanaaniin badan oo wada shaqeyn jirnay sida xasan sabatar sida khabra daahir sida ma garanaysaa cabdullaahi cabdisabri mida dhahaan daawud calmasxaf dee way badan yihiin inkastoo aanay soo koobi karin giddi waan wada salaamayaa dhammaan kama gaari dee mana tirin karo wal beri wax la tirin karo dhamaahay waxaa leedahay waa meel kastay joogaan fanaaniintu salaantaydu waa hawada gaarto waa hawada gaarta marka cabdirasaaq baadilo muqdisho ku sugan waay muqdisho ku sugan weliba waxaan kaloo salaamaya asxaabtii markaan muqdisho imid isoo dhaweysay oo dee hobalada beri waan kuu sheegay magaraysaa barrow waan kuu sheegay xero waan kuu sheegay lafoora intaba si wanaagsan bay soo dhaweysay runtii cabdiduuf lama soo koobi karo waxaa kaloo salaamaya dad asxaabteyda oo shacabkii soomaaliyeed ah sida mal cabdulle waayahay aadaa u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa muusigeysaha soomaaliyeed cabdirasaaq baadil ibraahim horena uga tirsanaa hobolladii waaberi ee qaranka soomaaliya iminkana ku sugan magaalada muqdisho cabdirasaaq barnaamijka caweyska washington ayuu marti ku ahaa noogana sheekeynayay waayihii faneed ee uu soo maray muddadii uu fanka uu ku jiray iyo xilligii uu soo bilaabo dhegaystayaal intaa ayaan ku joojinaynaa waraysigii aan la yeelanay cabdirasaaq baadil ibraahim intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale ismaqlayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
وبي وحالي وبتاه